إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa jawaasiis waxay ku dishay magaalada bu'aale ee walaayada jubbooyinka sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho iyadoo qarxyo ay ka dhaceen gudaha magaalada iyo duleedkeeda dowladdiin ah ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey umulusooyinka ku dhaqan degmada saako ee walaayada jubbooyinka qaar ka mida bulshada ku dhaqan walaayada jubbooyinka ayaa ka aragti dhiibtay shirkii dhowaan ay soo gebagabaysay xarakada shabaabul mujaahidiin ee ciwaankiisu ahaa shirka wadatashiga jihaadka bariga afrika mid ka mid a dadka internetka wax ku daabaca ayaa waxa uu maqaal ka qoray shirweynaha dhowaan ay soo gebagabaysay xarakada shabaabul mujaahidiin inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa jawaasiis waxay ku dishay magaalada bu'aale ee walaayada jubbooyinka bulshada ku dhaqan magaalada bu'aale ayaa isugu soo baxay fagaara halkaasi ku yaala si ay u daawadaan lix jawaasiis ah kuwaasoo xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku heshay in ay la shaqaynayeen dowladda maraykanka tan kenya iyo dowladda federaalka ah intaasi kadib waxaa goobta lasoo taagay jawaasiista waxaana toogtay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin jawaasiista la dilay waxay kale yihiin cabdicasiis xasan haybe oo loo yiqiin bensol maxamed daa'uud guuliye oo loo yiqiin jey ismaaciil sheekh mad xasan oo loo yiqiin macalin basbaas xasan ibraahim moxamed xuseen maxamed xasan iyo shucayb cabdirashiid mid ka mid a qudaadda xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa goobta waxa uu ka akhriyey dembiyada ay adeedsanayaashu galeen iyo xukunkooda bismillaah alxamdulilaah maanta oy taariikhdu tahay toddobadii bishi sideedaad waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane cabdicasiis xasan heybe oo loo yaqaano bensol da'diisuna ay tahay jir eedaysanaha waxaa lagu eedeeyey inuu horay u ridoobay kadibna ku biiray sirdoonka riddada ee la shaqeeya maraykanka waxaana loo xilsaaray inuu cadowga uga fuliyo walaayaadka dhexdooda howlgallo amni ah intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdicasiis xasan heybe bensol wuxuuna ku jawaabay sida tan waxaan isu dhiibay cadowga jooga baar dheere kadibna waxay ii gudbiyeen xamar muddo kadibna waxaan la kulmay madaxii sirdoonka riddada wuxuuna ii xil saaray inaan wilaayaadka ka bilaabo howlgallo amni ah oo ka dhan ah mujaahidiinta waana ka aqbalay wuxuu i dejiyey hoteel waxaana wilaayaadka ka diyaarsaday dad ila shaqeeya hadafkaygu wuxuu ahaa inaan saldhig ka samaysto baraawe waxyaabaha aan xoogga saarayay waxaa ka mid ahaa inaan afduub ka fuliyo wilaayada shabeellada hoose anigoo hawshaas diyaarinaya ayaa la isoo qabtay eedaysanaha labaad waa maxamed daa'uud guuliye oo loo yaqaano jey da'diisuna tahay jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynaayey sirdoonka murtadiinta ayna u soo xilsaareen inuu howlgal ka fuliyo bu'aale iyo aaggeeda intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed daa'uud guuliye oo loo yaqaano jey wuxuuna ku jawaabay sida tan waxaa isoo wacay nin ka tirsan biesta wuxuuna iga dalbaday inaan la shaqeeyo waana ka aqbalay kadib wuxuu igu xidhay nin kale oo ka tirsan sirdoonka murtadiinta wuxuu i weyddiiyey macluumaadka nin ka tirsan mujaahidiinta waana siiyey waxaana ku ballannay inaan kulanno oo uu isoo baro miinooyinka kadibna aan kaga howlgalo bu'aale iyo aaggeeda lacagna wuu i siiyey muddada aan la shaqaynaayeyna waa labo ilaa saddex bilood iyaduu xaalku sidaa yahay iyaduu xaalku sidaa maraayo ayaa la isoo qabtay xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhegaystay waxa lagu soo eedeeyey eedaysane maxamed daa'uud guuliye jey iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay dil xaduriddo ah eedaysanaha saddexaad waa eedaysane ismaaciil sheekh mad xasan oo loo yaqaano macalin basbaas da'diisuna tahay jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeeyo sirdoonka maraykanka uuna kala shaqaynayey sidii loo duqayn lahaa rag ka tirsan mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane ismaaciil sheekh mad xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin aan isgaranaynay oo muqdisho jooga waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii soo dhiibey saddex falaashyo iyo hal simikaar iyo laba mobeel tigno ah si loogu duqeeyo rag ka mid ah mujaahidiinta hal falaash aniga iyo nin kale ayaa waxaan ku xidhnay mooto uu lahaa ibraahim diimow aniga ragga meesha joogay ayaan mashquulinayey ninka kale ayaa ku xidhay mootada sidaas ayaana lagu duqeeyey ibraahim diimow sidoo kale waxaan ka qayb qaatay insaal ka dhacay doon buraale waxaana magaalada dhexdeeda ku kulannay sarkaal bangaraaf ah iyo laba nin oo caddaan ah waxaana ku ballannay inaan shaqada sii wadno falaashyada kale iyo moobeellada iyo simikaaro aan sugaayey waxaan rabnay in lagu duqeeyo rag ka tirsan jabhadda iyo fursaanta anigoo shaqadaas ku howlan ayaa la isoo qabtay lacagta aan qaatay waa siddeetan doolar waxa kale ballanqaad ayay ahaayeen xukunka maxkamadda intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysane ismaaciil sheekh mad xasan iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxa ay ku xukuntay dil xaduriddo ah eedaysanaha afaraad waa xasan ibraahim maxamed oo loo yaqaano gidaame da'diisuna tahay jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqeeyo sirdoonka murtadiinta uuna kala shaqeeyey duqayn ka dhacday shabeellada hoose sanadihii lasoo dhaafay walaayaadka islaamiga waxaa sidan oo kale xukunno loogu fuliyey jawaasiis u shaqaynayay maraykanka iyo dowlado kale oo shisheeye iyo maamulada soomaalida ah ee shisheeyaha la shaqeeya sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho iyada oo qaraxyo ay ka dhaceen gudaha magaalada iyo duleedkeedaba ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa gudaha magaalada muqdisho waxay ku toogteen axmed gacmey oo horey u ahaa taliyaha laanta suuqbacaad ee degmada yaakshid sidoo kale waxaa qaraxya ay ka dhaceen xaafadaha balaagsi iyo saybiyaano ee magaalada muqdisho kuwaas oo lala beegsaday qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalk ah deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdishona waxaa qaraxa lagula eegtay sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ah kaas oo la yidhaahdo khaliif laakiin waxaa wararku ay sheegayaan in uu ka badbaaday waxaana halkaasi ku dhintay mid ka mid ilaaladiisa iyadoo mid kalena uu ku dhaawacmay shalay ayay ahayd markii gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan duleedka jamcale qarax lagula beegsaday taliyaha milatariga dowladda federaalk ah ninka la yidhaahdo odawaa yuusuf halkaasi waxaa qaraxu ku haleelay gaari cabdibile ah oo ay saarnaayeen qaar ka mid a ilaaladiisa kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac noqday dowladdiina ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey umulusooyinka ku dhaqan degmada saakow ee walaayada jubbooyinka sakriye cumar ayaa warkan inoo faahfaahinaya dowradan oo muddo kooban u socotay umulisooyinka ku dhaqan degmada saakow ayaa kusoo gabagabowday jawi farxad leh iyadoona ka qaybgalayaasha la guddoonsiiyey abaalmarino u badan qalabka caafimaadka dowrada oo diini iyo caafimaad isugu jirtay ayaa ahayd mid kor lagu qaadayay aqoonta umulisooyinka munaasabada gabagabada u ahayd dowrada waxaa kasoo qaybgalay culamaa udiin uu ka mid ahaa sheekh fu-aad maxamed khalaf waxaana uu shiiqa aada ula dardaarmay umulisooyinka dhaktar xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid ahaa dhaqaatiirtii dowladda bixinayay ayaa goobta ka hadlay arrin waxay tahay in la dareemo mas-uuliyadda umulisooyinka saaran xagga caafimaadka marka la yidhaahdo in la dareemo mas-uuliyadda umulisooyinka saaran waa meelaha ugu khatarta badan leh oo cudurrada ay ka faafaan waa meelaha ugu khatarta badan leh ee naf bini aadan ay ku dhimato waa meelaha ugu khatarta badan leh ee sumcadda caafimaad ka dhaawacdo waxaasoo dhan hadda waa laydin sharxay wixii qadaa wixii keenay dowladda saabaa keentay sababta keenta waxaa akhdaadii la arki waaye annagana mas-uuliyad baana saaran waxyaabihiyo dhaqaatiirta aan indhaheenna ku aragnay dii hadda la sheego waa la yaabay waa la tacajubaya waxaa arkaysaa umurso maaragtay gabar maanta o dhan iska haysato mar ku fadhiisanayso mar inta ugu fadhiisanayso mar inta marka dambe waxaa lagu keenaya gabadho biyihii ka dhammaadeen la keenaya waxaan aragnay umulisooyin baraadka an aragnay dhaqaatiirta qaliinka haweenka waa joogaan waxaana soo gaaray gabar la keenay la umulinayay si canugii loo soo qabtay midhiciradii lasoo qabtay dhakhtarka waa jooga qaliinka haweenka waa la fadhiyaa midhiciradaa lasoo qabtay madaxii alraadaha gacanta alraadaha lasoo qabtay waxaa markaan aragnay mas-uuliyadana saarana aan dareenay akhdaadaas aan aragnay ayaa waxaa nugu kaliftay ruuxaan ammaano idin saaran waaye berri qiyaaman idinkaa laidin weydiinaya bal horta dadka intaadan canaananana wax qabanina bal horta ummadda wax u sheega oo tawjiihiya oo bixiya taas waa midda keentay sababta meelaha cudurada ka faafaan ee ugu daran ugu halisan waa umulisooyinka way masaladaas waa ogtiin waa laydin sharxay maxaa leey dhiiggii toosa u taabanaysaan qofkii waxaa laga yaabaa gabar waxaa arkaysaa umulusadii ee soo qashay ee furan tahay laga yaaba kaadidii hadhow inaad la celin karna dhici karto waxaasoo dhan waxaa ku habboon waxaadan aqoonin inaad iska wareejisid inaadan haysanin inaan biyaha ka dhammaanin in dhibaato kale aadan geynin inaadan rafaadinin ilaa kow iyo toban qaliinaa meeshaan ku sameynay kow iyo toban qaliina ku sameynay boqol kiiba sideed waxay ahayn akhdaa lasoo sameey bay ahayn akhdaa lasoo sameeyey oo muuse gabar gacan gelisay oo madheceradii soo jiiday meeshaa canu ka soo jiidi lahayd maxay ku tusinaysaa soo dhibaato ma kabacdin dhakhtarkaa loo keen waxaa le haye waa kanaa hadhow marka lasoo wareero ama lagu soo joogjoogsada ama lasoo gargaraac intee la geenaa isbitaalka isbitaalka geelalaleeyahy imisaa dhimato meydo meeshaan carruur aan ka qaadnay oo haddii dariiqa saxa la qaadi lahaa ilaahay subxaana watacala laga yaab inuu badbaadin lahay marka sababta keentay sababtaas aqdaas in la soo hadda waa la saxay dhaqaatiirta waa idin saxeen juhdi badan baa lagu bixiyey soo jeed badan baa lagu bixiyey duruus baa intaa la diyaarinayay waa loo dhabar adeegay hadda wixii ka bilowda waxaa laydinka rabaa waa laysa xisaabtamaya intaa kadib qaar ka mid ah umulisooyinka ayaynu waraysanay aniga waxaan leedahay muumine cali maxamed cabdiraxmaan ee waxaan ku magac dheerahay mooley garas mooley garas baa laydhahaa ayaamahan waxaan seminaar loogu furay ee cusbitaalka islamarkaasna waxyaabo badan oo anaga aan micnaa fikradeeda iyo oo aan lahayn baanu ka faa'iidaysanay dokhtarka khayr allaha siiye faa'iidooyin badan baan ka faa'iidaysanay sidaa darteeda markan waxyaabo badan oo aanaan fikirsanayn yaa micnaha maskaxda noogu shubay sidaa darteed inaan ku shaqaynaan rabnaa saas dowladda maxaad ku qaadateen waxyaabo badan oo micnaha oo uu ka mid ahaa dhiigbaxa oo saddexda qaybood ah iyo ilmaha yaa dadban iyo ilmaha dhalanayo waxyaabo badan micnaha uuna tusay waxyaabahaas badan oo dhanba aanan ka faa'iidaysanay ano barwaagay isaad eedan ee dooro shan hamiin shan bir ka jari hosbitaalkan ka jari walaalahaana ninka weeran kuwalna nii bari faa'iido ka helni alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahayan ka mahadnagna yoona guul adhihisay ununa ununa ilaahay faa'iidinasay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin jazaa khayra umulusananeri umulusanimadii nadaafada iyo si walan ilaaliyaan ilmihi godanaay kii toosanaay waxay ka noogna ilmaha isbitaalka usoo gudbinayna saasaa wax unanoo bari haddana golofis iyo maradii lagu unuga gurinayni waxa idil sakiinadii waanana siy saasaa jirta wilaayaadka islaamiga ah ee ka arrimiso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu qabtaa dowraad kor loogu qaadayo aqoonta diineed iyo tan xirfadeed ee qeybaha kala duwan bulshada qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan walaayada jubbooyinka ayaa ka aragti dhiibtay shir dhowaan ay soo gebagabaysay xarakada shabaabulmujaahidiin oo ciwaankiisu ahaa shirka wadatashiga bariga afrika bulshadani ayaa waxa ay sheegeen in shirkaasi ay ku faraxsan yihiin iyagoo tilmaamay in uu muhiim u yahay aayaha dadka muslimiinta ah waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in shirarka caynkan oo kale ah lasoo celceliyo amaba la qabto wuxuu uga dhigan yahay nolol weyn oo ilaadankiisa ilaahay xaggi ka timid oo ilaahay qudureecdiisa alla ka dhigay weeye waa meel u baahan in la cuskado qoftu hadday xoog yarayso ama ay dhiiqo ku jirto waxay meelay cuskatay doonaysaa xarig in la cuskado ilaa khiyaamaha mudan weeye oo ilaadankiisa ay ku kordhinayso inay jannaatu fardowsa galaan oo ay jannadii ilaadankiisa ilaahay barwaaqeeyey ee jannaatu fardowsa iyo jannooyinka hoos inay galaan ayay u kordhinaysaa hadday qabsadaan talada iyo go'aanada iyo ra'yiga ka soo baxay oo nooc walba leh oo xaragaadkii leh oo culummadii leh oo odayaashii leh oo bulshadiioo dhan ay u dhammaystiran tahay waxa weeye caalamkaoo dhan inuu ka qayb galo ayaa munaasib ku ah bulshooyinka guud ahaanyada islaamka ah khaas ahaan bariga afrika dadka jooga xarig ayaa loo laaladay ay cuskadaan oo ay jannada ku galaan bismi illaahi raxmaan iraxiim labadan habeen hadda hurdil hadda waa hurdi waay arrintaasaan ugu farxi kelihi leh maxaa yeelay waxaan filinaynin wax sugaynaba ma aha taas wax lala yaabo lala abraday gaal iyo muslim lala yaaban yahay oo ilaahay weynahay waaxidka ina waafajiyey alla bariga ilaahay aqbalay bay kamid tahay taas aad baan ugu faraxsanahay shirkaas waxaan ku kordhin lahay horta ummaddii suubasay allah jasay ummaddii arrintaas intay qabanqaabasay suubasay ilaahay weynahay waahidka ah jasay marka horaysa marka labaad waxaan ku kordhin lahaa in la siyaadiyo waxaan idhi ummaddan qabiil qabiil ha loola shiro qabiil qabiil markii loo shiro guud ahaan ha lala shiro meeshaas waxbaa ka soo bixi kara maxaa nabigeenu suuban allahuma salli wasalam caleyh qabiil qabiilaas ishtee markuu ishtaata iriddi laga geli lahay meeshii ay dadka jiracsan nabiga raadin jiri tan hadda maanta taagan in ay taasaan raadinay tii aan raadinay hadduu ilaahay intuu soo adeejiyay ummaddu waafajiyey ilaahay baa macaddaas iskale shukru ku leh marka taas wax qof gaalka horta waa hama jaba isaga kaas kuma haysto saaka nin hamaraygal soo hadlaya waxaa siiray shiinaha maalintiiba intii soo muslimaysa si cudurkan u dhay walala yaaba haliji marka arrintaas arrin lagu guulaystay waay ummadduna haddana waxaan u sii sheegi lahay aniga aan ku kordhin lahay fadhiga ha laga kaca shirka joogta ha laga dhigo deegaan deegaan degme degme in golo guurti la suubisadeedaba soconayso deegaanka marayso oo la wareego oo dadka wax laga dhaadhiyo macnaha laga dhaadhici aad bay u fiican tahay arrintaasna arrin aan aad iyo aad boqolkiiba boqol aan ayidayno boqolkiiba boqol aan ku faraxsannahay boqolkiiba boqol qof kastoo islaamna isku faraxay waaye arrintaas hala ziyaadiyaan qaba aniga waa bilaahi towfiiq wax badan dhegaheenna waxay maqli jireen shir looga tashanayo sidii lagu curyaamin lahaa ama lagu dhibaatayn lahaa dadka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan haddaan xitaan idhaahno bariga afrika iyo soomaaliya waa shirar badan oo lagu dhibaataynayo lagu lugoynahayo oo la doonayo in khayraadkeeda lagu dhaco oo lagu kala dilo ayaan maqli jirnay oo la qabtay laakiin masaalixdii muslimiintii bariga afrika shir looga hadlayo runtii qof kasta oo muslima farxaddaas ama arrintaasi inuu farxad ku dareemayo oo uu soo dhoweynayo oo wax cajaa'ibleh ay tahay waxaan u malaynayaa inuu aaminsan yahay anigana dadka muslimiinta un baan la qabaayo aad iyo aad iyo aad ayaan ilaahay uga mahad celinayaa uma dadkii muslimiinta ahay qabanqaabiyey waxaanan u arkaa inuu yahay tallaabo horumar leh iyo hor u kac iyo tallaabo hore loo qaaday oo aad iyo aad u wanaagsan ayaan shakhsi ahaan u arkaa shirkaasi ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala uma walaalihii diyaariyey waana runtii arrin guula waana arrin lagu farxo waana arrin aad iyo aad muslimiintan u soo dhoweynayaan anigana muslimiin soo dhaweynsaan ka mid ahay kamana nixi doono ilaa uun qof aan muslimiinta ka mid ahayn ma ogi runtii anigu waxaan ku kordhin lahaa horta muslimiinta waxaan dhihi lahaa si guuda alxamdulilah horta ilaahay u shukriya shirka ay qabatay xarakada shabaabulmujaahidiin oo uu ka soo muuqday amiirka xarakada sheekh axmed cumar abu cubayda waxaa ka qayb galay hogaamiyaal kale oo ka tirsan xarakada odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed qaarkood iyo culimmada diinta islaamka qaar ka mid ah shirkaasi ayaa gebagabadii waxaa laga soo saaray fadwo iyo bayaan ku saabsan in jihaadka horey loo sii wado mid ka mid a dadka internetka wax ku daabaca ayaa waxa uu wax ka qoray shir weynihii dhowaan ay qabatay xarakada shabaabulmujaahidiin maqaalkaasi siduu u qorna waxaa inoogu akhrinayaa maxamed cali aadan inkastoo shirweynaha al-shabaab ay wax ka qoreen dad badan oo mucaarad muxaafid iyo dhexdhexaadba isugu jiraa ayaan jeclaystay inaan dareenkayga ka dhiibta anigoo aan wakhti ku lumin dhinacyadii laga hadlay ama laga taxliiliyey ugu horreyn inta wax ka qortay shirkan muslim iyo gaalba waxay isku raaceen inuu ka duwanaa shirarka ay qabtaan dowladda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamka waana midda keentay in markii aan daawaday sawirada ay xusuustayda ku xidhaan shirarkii daraawiishta daraawiishtu waxay ahaayeen dadkii uu hogaaminayey sayid maxamed cabdulla xasan lana dagaalamay gumaystihii ingiriiska talyaaniga iyo xabashida kuwaasoo uu xilligoodii badnaa dabadhilifku sidaba maanta ka muuqata soomaaliya mana jirin ciddaan iyaga ahayn oo ku dhiiran kartay inay si madax bannaan uga shiraan aayaha dadka muslimiinta ah al-shabaab waxay qarni kadib taagan yihiin halkii ay joogeen ciidankii daraawiishta iyagoo weliba kulansaday khibraddii ay ka dhaxleen awowayaashoodaas iyo aqoonta maanta casriga ah shirkan wuxuu ku soo aaday xilli labadii sane ee lasoo dhaafay ee dowladda federaalka cod dheer ku sheegaysay in shabaabku bilaabeen inay dowladeeyaan ama hab dowladeed u dhaqmaan taasoo meesha ka saartay dicaayaad muddo dheer soo socotay oo lagu suurad xumaynayay culimmada markaad akhriso buugaagtii laga qoray halgankii daraawiish waxaad ogaanaysaa in shirka al-shabaab ay xaadireen qaybihii ummadda matali jiray ka hor madax bannaanideeda iyo xilliyadii halgankaba sawirada waxaa iiga muuqday odayaal garacasyo ah oo muuqaal ahaan wada dhalaalaya sunnaduna ka muuqato weliba arrinta sida gaarka ah ii soo jiidatay waxay ahayd in ka qaybgalayaasha oo dhammi ahaayeen kuwo garar leh oo shaarubada gaabsaday halka shirarka dowladda federaalka iyo beesha caalamka ay dadkooda dhan ka xiiran yihiin gararhka shaarubaduna aad baaquli mooda madaxweynahaba ha ugu horreeye ee arrinta kale ee muhiimka ah ee aan laga hadlin igana yaabisay waxay tahay shirka oo ay ka qayb galeen culimmo waaweyn oo intooda badan siddeetameeyadii ka baxay jaamica alislaamiya sida aan xogta ku helay tanina waxay meesha ka saaraysaa hadalladii ay ku hadaaqaan kooxaha u kiraysan reer galbeedka ee shabaabka ku sheegay inay yihiin dad aan aqoon lahayn shirka al-shabaab ee looga arrinsaday aayaha muslimiinta bariga afrika ayaa waxaan ku tilmaami karayaa inuu ahaa mid ka turjumaya ummadda diin ahaan iyo dhaqan ahaan ceebna ma ahan in wiilku uu aabbihiisa isku ekaysiiyo ugu dambayntii al-shabaab waxaan leeyahay idinka iyo gumaystayaasha waxaad ka dhigan tihiin laba koox oo garoon ku wada jira oo kubad cayaaraya koox walbana ay haysato taageerayaasheeda sidaa darteed waxaad ku dadaashaan inaad u dhug lahaataan taageerayaashiinna dhanka kalena si aad ah isaga ilaalisaan inaad ku mashquushaan taageerayaasha kooxda kale oo isugu jiri kara nuuc walba wadaadana ay ka mid yihiin ummad weliba aayaheeda inay garata iyadaa leh maqaalkan waxaa qoray axmed nuur xareed kooshin warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegeystayaal saaka waa inaga inta